عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب علامة الإيمان حب الأنصار haddaakani baabun baab wey oo wuxuu u baabaysan yahay dee arrinkana fii bayaani ana calaamata aliimaani xubu lansaar ama calaamatu liimaani iimaanka calaamadiisu xubul ansaari ansaar jacaylkooda weeye oo ansaar oo dee aan ognahay wixii ay galeen iyo wixii ay gudeenba diin ahaan iyo rasuulkii ilaahay iyo saxaabadii iyo taas iyo nusrada ay diinta u nusreeyeen jaanibkaas lagu jeclaadaa iimaankii bay khasaashiisii ka mid noqonaysaa calaamaadkii iimaanka ayaabay tahay xadiidkaana inooguba iman doonaa qaala alimaamu lmualifu raximah llahu tacaala xadaanaa abulwaliidi qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa cabdullaahi bni cabdillaahi bni jabrin qaala samictu anasan can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaala anahu abulwaliid waa abulwaliid idayaalisi oo hishaam bnu cabdimalik baa la yidhaha sheekhada waaweyne bukhaari buu kaba mid yahay cabdullaahi bnu cabdillaahi bnu jabrina awowgii jabr bnu catik waa saxaabi waana nin ansaaro weeye isagii aabihii baa isla magaca wuxuu yihi bal waa taabici yar buu noqonayaa cabdullaahi bnu cabdillaahi bnu jabrine oo ansaare samictu waxaan maqlay anasan anas can inabiyi sala allahu calayhi wasalam xaala kownihi yarwi isagoo warinaya can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaala inuu yidhi aayatu liimaani waa halkii uu sheekhu calaamada tarjamada ka cabiray macnaheeda aayadda calaamada iimaanka calaamadiisu xubul ansaari ansaar jacaylkooda weeye wa aayatu nifaaqi munaafiqnimo iyo nifaaq calaamadiina buqdul ansaari ansaar nacaybkooda la nacaba weeye bal alansaar horta waa jamcu naasirin sida saaxiba saxbin asxaab loogu jamciyo tan looguba jamciyey jamcu nasiirinna way noqon kartaa sida shariif iyo ashraaf oo kale ee waana labadii qabiilee madiidna wada degi jiray aws iyo khasraj oo intaan magacan loo bixin magacani waa magac islaamnimo calam dee iyagii uba noqday ee loo yaqaanay banuu qayla ilmo qaylo waa hooyadii wada dhashay labadooda ama aws iyo khasraj ayaa wuxuu noqday magacan rasuulkii ilaahay kuba magacaabay calan buu iyagii uba noqday iyagii iyo awlaaddoodii iyo xulafadoodii iyo mawaalidoodiina wax magacii ay yeesheen buu noqday haddana waxaaba magacan dee looguba khaas yeelay iyaga dee waxyaalo aan dadkii kala samayn oo ah rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadii inay soo dhoweeyeen ay dejiyeen arrinkoodii ay u qumeen wixii ay hayeen naf iyo maalba ay u hureen bal ay iskaba horreysiiyeen iithaarkii dee bal maalan taas oo arrinkaasna uu keenay iyaga inay dadkii kale oo dhan ay laba coloobaan iyaguna la coloobeen taas sababteed lagu nacay ayaa bal waxa weeye bal magacanna ay kuba muteen oy laba yimaadeen haddaba ruuxa marka la eega jiho kale maaha inay rasuulkii ilaahay iyo muslimiintii iyo dee diintii ay u nusreeyeen dejiyeen dhulkoodii wax kastabana ay ka ilaaliyeen oy ka xafideen naftoodi iyo maalkoodiina ay iyaguuba hubareen markuu jaanibkaa eega jaanibkaa kuba jeclaadaa dee arrinku waxa uu jeceliyay waa rasuulka ilaahay jacaylkiisi iyo diinta jacaylkeediibay taasi tahay waana calaamo iimaan arrintaas iyo xayfiyada ama khaasiyada ay leeyihiin ninka kuba nacaana waa nin rasuulka ilaahay nacab waa nin diintii nacab oo bal markaas saasaa nacaybkoodu uu nifaaqba uu yahay bal xadiid baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku yidhi ninka ansaar jeclaada fa bixubi axabahum ninka nacaana fa bibuqdi abqadahum nacaybkayga wanigay necab yahay ayuu ku nacaya marka wax kale mahe laakiin jihadaa markan ka eegno jacaylkoodu calaamaadkii iimaanka iyo khis ayuu ka mid noqonaya nacaybkooda la nacay jihadaa laguma nacaana wuxuu noqonayaa dee waaba nifaaq iyo calaamadiibuu noqonaya kolley waa manqabo weyn oo iyagii uba sugnaatay ansaar uba sugnaatay waxaan ay lahaayeen iyo khaasiyada iyo arrinka aan lalaba wadaagsanna ay kuba heleenba marka acmaashii ama calaamaadkii iimaanka maxaa kaba mida ansaar jacaylkoodii kolley dee in waxa weeyaan axaadiid kaleo qolooyin kaleo iyaguna wax weyn taray diintana ku lahaa mansilo weyn oo marka jaanibka lagaba eego lagu jeclaadaa uu noqonayo dee iimaana ama calaamo iimaanna baloo kitaabkeenayana inooguba sugnaanoo soo aroortay way jireene bal iminka si ansaar markay noqoto jaanibka aan sheegnay jacaylka laguba jeclaadaa waa calaamadii iimaanka haddii jaanibka iyo jihada nacaybku uu noqdana laba shaksi looma jeedo dee nin ansaar iyo nin kale wax dhex mareen oo arrin dhex martay iskuba nacay iyo taas ee waa ansaarnimo ruuxa kuba nacaana waa nifaaqnimo ansaarnimo iyo waxa ay galeen ruuxa ku jeclaadaana waa calaamo iimaan rasuulka ilaahi baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saa yidhi xadiidkan aan hayno baabun xadaanaa abulyamaani qaala akhbaranaa shucaybun bal horta tarjamo baab mooyaane mujarada mooyaane wax raacsan oo imika halkan inoogu sugani ma jirto ruwaadda bukhaarina barhkood baaban baab dhigan oo markaa ay noqoto xadiidkani inuu hoos gelayo tarjamadii kaba horeysay kitaabkana way ku soo noqnoqotaa isagoo baab keliya dhigtay laakiin wax alla wax raacsani aanay jirin taasna culimmadu waxay yidhaahaan kol haddii tarjamo khaasa aanu baabku lahayn fasal ka mida ama qeyb ka mida wixii kaba horeeyuu noqonayaa kii hore ayuu ku tacalluqaya ama calaaqa laba leeyay wixii kaba horeeyey baabkii kaba horeeyey marka halkanna baabkii ka horeeyey hadduu ahaa iimaanka calaamadiisu waa ansaar jacaylkeed nacaybkooduna waaba calaamo nifaaq xadiidkani walow aanu jaanibkaase bal maalan dee tilmaamahayn laakiin haddana maxaa inoogu sugan bal dadkii ansaarnimadu iyo hawsha ay qabteen iyo wixii rasuulka ilaahay ay beeco kula galeen ee ay ka dhalatay dee wixii camal ay qabteen ay ku muteen jacaylkoodu inuu calaamo iimaan noqdo ama iimaan noqdo nacaybkooduna uu nifaaq noqdo bilowgeed iyo mabda-eedii iyo dadkii bal maalan bilowgii iyo asaaskaa uba joogay nin kaba mida iyo wakhtigii taasi ay bilaabantay dikrigeed baa inooguba imanayo marka calaaqada uu xadiidkani la yeelanayo baabkii hore horta taasba weeye xadiidkana bukhaari aad buu usoo celcelin doonaa toban meelood in ka badan buu kusoo celcelin doonaa isagoo taraajim kala duwanna uba dhiganayo wixii uu kulansaday ah ee bal maalan tarjamada hore waa umuurihii iimaanka iyo wixii kuba tacalluqsanaayo bal calaaqada uu iimaan la leeyana markaa dambaan arki doonaa wuxuu ihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala xadaanaa abulyamaani qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qaala akhbaranii abu idriisa caa'id ullaahi ibnu cabdillaahi ana cubaadata bna asaamiti radia allahu canh wakaana shahiida badra wahuwa axadu nuqabaa'i leylata alcaqaba bal xagga sanadka abulyamaan iyo shucayb iyo zuhri waaba tan dee aynabaynu habeenada dhoweydba aan soo maray saddexdoodaba bal iyagoo san isugu xigana xadiidkii dheeraa ayaynu kuba soo marayee abu sufyaan iyo hiraqli iyo qisadoodii abuu idriis alkhawlaani hore umaynaan soo marin caawa magaciisii buu sheekhu inoo wada dhigtay caayidullaahi ibnu cabdillaahi waxaa dhici karta mararka dambe uu soo celiyay abu idriis alkhawlaani iyo abu idriis iyaynu kuba kaaftoomo bal kunyadiisan iyo nisbada aada uguba shuhroobay oo uu kaga mashhuursan yahay magaciisa laakiin magaciisu kan weeye caa'idullaahi ibnu cabdillaahi macnaa caa'idullaahna waa ruuxii ilaahay maangelayay ama waa duu ciyaadatin billaah ee horta aabbihii cabdullaahi ibnu camrin alkhawlaani saxaabi weeye oo asxaabtii rasuulka ilaahay buu kaga mid yahay abu idriisna maalintii xunayn ama waqtigii xunayn buu dhashay xagga ru'yo ama idikol haddii aabihiina saxaabi yahay dee isna waqtiyadaa dhashay nooca idraak waa leeyahaye laakiin dee waxaa intaa wax dhaafsan ma laha oo xagga riwaayo marka ay noqotiyo umuuraha kaleba waa nin taabici oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah weeye barhkood hadday kutubta saxaabada ku soo arooriyeenna waa inta aan sheegnay uune wax kale oo bal matalan u sugnaaday ma jirto waa nin cibaado badanna lahay laakiin caalim ahaayo waxaaba la yidhaa shaam oo dhan marka abudarda dabadiyo abudarda markuu wafaaday dabadeed waaba caalimkoodii oo caalimkii reer shaam weeye bal ninka haddaba abudiris alkhawlaani ayaa xadiidka saxaabigan jaliilka ee aynu in kaba mida khasaa'istiisii ama waxyaalihiisii ay matniga inooguba sugan tahay ayuu inooga warinaya wuxuu ihi ana cubaadata bna saamiti radia allaahu canhu isaguna markii dambe dadkii shaam degay weeye falastiin iyo buuqaadibo kaba noqday waa dadkii loo diray shaam waxa weeyaan dee cumar uba diray si ay dadka cilmiga iyo ay u baraanba diinta haddaba cubaadat bnu saamit wa kaana waxaanu ahaa shahiida badran dagaalkii bader ee dagaalkii ugu horreeyey muslimiin iyo gaala ay kulmaan ah nin dadkii xaadiray ee ka qayb galay dagaalkaas ka mida waa badriyiintii fadli weyn buu leeyahay oo dee bal markaa taas wa huwa isaguna jaanib kale axadu nuqabaa'i nimankii nuqabada ma cuqaasha ahaa mid ka mida weeye leylata alcaqabati habeenkii caqaba waa habeenkii ansaari rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ay la mubaayacotay beycadii labaad ee ay kaba dhalatay in hijradu ay bilaabanto saxaabadu markaaba ay hijrada bilaabaan rasuulka ilaahayna dee waxaan laba bilood aduu kaba badnayn dabadeed uu soo hijrooday bal matalan taas nimankii ansaareed ee intay toddobaatanka ka badnaayeen labiyo toban naqiib oo dee nin kastaaba ciddii dee reer buu matalayay uu kaba mas-uul yahay baycadiina rasuulkii ilaahay laba galay nin ka mid uu ahaa oo labiyo tobanka nuqabaduu nin ka midaba ahaa saxaabigani kolle waa intan leenahay baabkii hore calaaqada uu la leeyahay ansaarnimadani ina markaa hore awsiya khasrajun baa la odhanayay banuqayla la odhanayay baycadii caqaba markay dhacday ee iyaguna ay wixii dee ay ku ballan qaadeen ay oofiyeen ayaa magacanba loo ugu baxay al ansaarba ansaarna waa taas dee waxaa iyagu ay ku ballan qaadeen ay oofiyeen ay ku muteen jacaylkoodu inuu iimaan noqdoba ama calaamaadkii iimaanka uu yahay nacaybkoodna uu nifaaq noqdo intan weeye calaaqada baabkii hore uu la leeyay kol haddaan baabku tarjama inoogaba sugnayn kitaabuliimaan muxuu ay tahay wuxuu gu soo arooriyay taa waan eerki doonaaye haddaba muxuu yihi ana cubaadata bna saamiti radia allaahu canhu intan wa kaana shahiida badran wahuwa axadu nuqabaa'i leylata alcaqaba waa ictiraad ama waa in muctaridoo kala dhex gashay hadal wada socday ee cubaadat bnu saamit qaala halkana qaalaa ka dhacsan kolley riwaaya amal adee usuul ahaan une laakiin aslu riwaaya lafdiga qaala waa wax loo jeedo oo cubaadat bnu saamit baa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi walxaal xowlahu hareertiisa cisaabatun jamaaca ay kuba sugan tahay waa jamaaca uun cisaabadu min alcashara ila alarbaciin toban ilaa afartan lafdi uu leeyahay oo mufradi ma jiro oo lafdigani leeyahay haddaba koox ama jamaaco min asxaabihi asxaabtiisa ka mid iyagoy hareerihiisa fadhiyaan ayaa wuxuu yidhi baayicuunii ila mubaayacooda ila cahditama ballan ila gala oo waxay igula ballantaan calaa an laa tushrikuu inaydaan u shariig yeelin bilaahi ilaahay shayan waxba aydaan ugu shariig yeelin walaa tasriquu inaydaan waxxadin walaa tasnuu inaydaan sinaysan walaa taqtuluu inaydaan layn awlaadakum caruurtiinna aydaan layn dee qatligu guud ahaan bikayri xaqin waa dembi weyn oo aada u fool xun ah waxaa loo khaas yeelay awlaadda halkan waxaa ku wada sugan qatligiina waa ku sugan yahay qadiicadii raximkuna way kuba sugan yihiin waa mid gees kalena qatlul awlaad agtooda shaa'ic buu ku ahaa qabla alislaam ama hablaha iyagoo ceeb ka baqada xabaalhaka ha xabaal nololiyeenba ama barhkood xataa inamadoodii ha u dilan khashyat alimlaaq iyo maxaad siin iyo iyagoo faqri kaba cabsanaya taasi hablaa kumay koobnayn inamadana barhkood way dileenbe bal haddaba taasi wax agtooda shaayic ku ayay ahaydba oo bal matalan san baa keentay takhsiiska gaar ahaaneed weeye la khaas yeelay walaa taatuu inaydaan la iman igula cahditama oo igula mubaayacooda bibuhtaanin hafaryo iyo been abuurad taftaruunahu aa abuuranaysaan bayna aydiikum wa arjulikum gacmihiin iyo lugihiinna dhexdood oo macnaa idinku aa abuuranaysaan oo samaynaysaan oo waxaan gacmaha iyo luga loo khasisay iyaduna afcaasha intooda badani iyagay ku dhacda kuwa waa cawaamishii wax qabanayay bee ruuxana xataa wuxuu meel kale ku sameeyey la odhanayo wixii gacantiisu galabsatay ama bimaa kasabat yaddu waxna waaba xawaamishii dee ruuxaba sidee sacyigii iyo wixii iyo uguba soconayo wixii uu samaynayo marka waa cawaamil iyo xawaamil lilmubaashara wasaci ayay yihiin acmaasha badankoodna way kuba dhacdaa tan baabay ay noqotay bal waa taasoo wax haddaba been abuurada oo idinku aad la timaadaan oo ku kacdaan taas inaanay jirin oonay idinka dhicin igolan waayocooda bacd alculamaa baa waxay dhahaan in asalku dee waxay tani kuba timi xadiidkani beycadii suuratulmumtaxina kuba timi ee beycatu nisaa loo yaqaanay waa bunuudeedii iyo wixii ay kulansatay in baycadanna iyo bunuudanna aayadda qur-aanka ayaa u asal ah oo beycadaas waxa weeye marka bacd alculamaa baa waxay dhahaan dee iyadu halkan beycatu nisaaba asal u ahaydoo macnaheeduna halkaa wuxuu ahaayoo lagaba kinaayoonayay haweenaydu inaanay la iman ilmo ay meel kale kaba keento ay ninkeedii uba nisbaysa markaasoy dee intay xumaanba samayso meel kale ay ka keenta zawjkeedii ay ku dhejisay uba nisbayso taas inaanay laba imanoo waa buhtaan iyo hafariyo lugaheed iyo gacmahooda dhexdooda ay kalaba imanayso taasaa asalku ahaa laakiin bal markaasan baa deeta lafdigii laakiin maxaa loo isticmaalay beycadii ragga markii loo isticmaalay macno dee kaa markii hore asaaska u ahaa ama asalka u ahaa ee lagu macneeyey aayadda ama rasuulka ilaahay markuu dumarka la gelayay beycada laguba macneeyey macno ka duwanoo kaaan sheegnay in laguba macneeyo wixii uu shuuxu galabsaday kasbaday ee uu markaa laba yimi afcaashiina intan dee gacmiya waa waxaa ama lugi iyo waa wixii badankooda lagulaba imanayay loo nisbaynaye bal ta aydaan laba iman walaa tacsu koley xadiidka waa soo celcelin doonaa meel dambe waxaaba dhici doonta walaa tacsuuni oo bal matala waana lafdigii dee markaa waafaqsanaa inaydaan caasiyin oo aanaydan icaasiyin fii macruufin waa aniga ama ciddii walaatul amriga ahaydba iyada dee rasuulka ilaahi waxaan macruufayn dadka ma farayna fii macruufin wax wanaagsanoo sharciga xaggiisa wanaagiisa laguba yaqaano waa wixii aan macsiyo ahayn ee dee laydin amro la idin amro aydaan diidin oydaan khilaafin ee ay yeeshaan oo aqbashaan faman wafaa ruuxa oofiya minkum xaal uu idinka idinka mid yahay cahdigan iyo ballankan aan leeyahay ila gala waanay la galeene saas ula yimaado ujeeddadu waxyaalahaas cahdigiibuu ku sugnaaday umuuraha manhiyaadkaa kumuu dhicin macruuf uu isagu dee markaa khilaafayna ma jirto halkan awaamirtii ay soo gelayso inay amarkii oo la qaadan waayaa wixii ma'muuraadkii ana macsiyadii buu noqonayaa oo halkan walow manaahi dee kala du waxyaalo imaka manaahi ay kuwaasi yihiin xaggii shaygii amarkii oo la khilaafaana macsiyadiiyo cusyaankii buu noqonayaa intan baa inooguba sugnaanaysaaye ruuxa oofiya fa ajruhu cala allah ajrigiisu ilaahay korkii buu ahaado macnaa ilaahay baa ka ajri siinaya wuxuu leeyahay janna ayuu leeyahay waman lafdi bay kuba timi waman asaaba ruuxa asiiba min daalika madkuurkaas waa waxyaalaha laysu diidayay ee ahayd inaan la samayn ayuu kuba dhacay waxaa wax kam shay an shay dee min daalika umuuraha kaba mid ah fa cuuqiba la ciqaabo fi dunyaa adduunyada oo macnaa xad buu lahaa waxaasi xaddii baa lagu oogay fa huwa ciqaabkaasi kafaaratun kafaaruu u yahay lahu isaga hadalka xaafida ee sharaxana waxaa kuba sugan walow meel towxiida ay dhacday si waxaan la hudan riwaayada bukhaari halkan aanay kuba sugnayn demooyin nusqooyinka qaarkoodna inaanay kubaba sugnayn aniga way igu sugan tahay laakiin wuxuu leeyahy waa axmed ziyaadadii meel dariiqan dariiqaan ahayna oo bukhaari kitaabu towxiid bal matalan ku soo arooriyeyna lafdigu waa kuba sugnaaye laakiin haddii aanay halkan kuba sugnayna meel kaleo kitaab ka mid ay kuba sugan tahay dadkii kale ee axaadiidka wariyeyna way laba socotee macnaa isagay kafaaro u tahayoo dembigaa uu geystay ee uu kuba dhacay kol haddii la ciqaabo xaddeedii laguma oogo waa laga dhaafayaa oo ilaahay ciqaab labaad aakhira kuma ciqaabayo waman asaaba ruuxa asiiba min daalika waa waxaa umuurahan dee ay ugu horreeyey bal shirkigii iyo sariiqadii iyo sinadii iyo waxaa laakiin shirkiga isaga lama dhaafayo ilaahay ma dhaafo kol haddaan laga toobadkeenin in taas bal umura waan kusoo yarlaami doonaaye laqbadaan wadaya waman asaaba ruuxa asiiba min daalika ay waa shay-an shay min daalika madkuurka iyo umuuraha kaba mida ku dhaca weeye uma satarahu llahu ilaahay asturo xad lagu ogay aanay jirin oo ilaahay isaga asturo isagoo waxaa sameeyey fa huwa ruuxaas arrinkiisu ilallaahi ilaahay xaggii buu ahaaday waaba tanoo inshaa haddii ilaahay doono cafaa canhu uu kaba cafiyo oo uu ka dhaafi wainshaa hadduu doonana caaqabahu uu ciqaabiyo oo dee wixii uu geystay ayuu ciqaabteedii marin ilaahay wuxuu ihi saxaabigii fa baayacnaahu calaa daalika arrinkaas baanu kula mubaayacoonay bal xadiidku waa inoo soo noqnoqon doonaa haddii aan la yidhaaho ma kitaabku kusoo noqnoqon doonaa haddii dee bal marka oo gees kalena xadiidkan beecatu nisaa ayaa beecadan loo yaqaanaa waxaa loogu yaqaanaa beecatu nisaana dee waa tii beecadii dumarkee ku timi suuradaas mumtaxinad oo markaa iyo waqtigii fadxu makaba timi rasuulka ilaahayna dumarka uu kula mubaayacoon jiro sidan baa beecatu nisaa loo yidhi laakiin dee iyaga haddii ay arrintoodu ahayd ragna waa kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kula mubaayacooday markaa iyadoo xadiidku kolley waxyaalo kulansaday umuurunaan kaba soo qaadan doono xagga kitaabul iimaan baan ku jirnaa dhinacii baabka hore calaaqada uu kala lahaa waa taa aan sheegnay xagga kitaabul iimaanna laba dhinac baaba jiroo waxyaalahan manaahida ah shirkigii iyo sariiqad iyo zinadiiyo qatligan iyo waxaan buhtaankan iyo dee cisyaankan dheeraanta laga dheeraado oo lagaba fogaadaa dee iimaankiibay ka mid tahay sa awaamirtii oo loo dirmo salaadii iyo soomkii iyoba ay iimaanka ugaba mid yihiin waa acmaashii markaas iimaanka musamihiisa soo gelayso taasi waa jaanib arrin kale oo iyadana halkan jirtaa waxa weeye oo xadiidkan markaa kitaabul iimaanna cadeeta looguba soo arooriyey ah xadiidkani wuxuu kulansanayaa bal qolooyinkii iyagu yidhi kol hadduu ruuxu dembi weyn kuba dhaco waa gaaloobaya waa khawaarijtii iyagaa qowlkoodu taas ahaa oo dee bal matalan taasoo kale radin baa qowlkoodii uguba suganoo waa kan waxa weeye laba qolaaba meesha soo gasha kuwa iyagu gaaloobayaabay leeyiinoo kabiiradan lagu dhaco ku gaaloobaya khawaarij kuwana iyagoon magac gaal kuba idlaaqin ayaa waa dee muctasilo waxay leeyihiinba ruuxu hadduu kabiirada kuba dhaco looma dembi dhaafaye naar buu ku daa'imayaa labadiiba halkan radini way ugu sugantahy waana masale iimaani ah ictiqaadiyahoo waa kan rasuulka ilaahay sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh ruuxii hadduu waxaa kuba dhaco bal aan xaddii laguba oginee ilaahayba u asturo inuu taxta almashii'a ku sugan yahay oo ilaahay hadduu doonana waa ka dhaafaya hadduu doonana waa u ciqaabayaa laakiin dee siday noo dambaysana ruux muwaxida uuna muwaxidnimo ku dhintay naarkumaba daa'imayo jaanibkaas ama labadaa jaanibna waa jawaanibtan iimaanka ee uu sheekhu raximahu llahu tacaala kitaabuliimaan xadiidka ugu soo arooriyay isagoo kutub kaloo kala duwanna kuba soo aroorin doona biidni illaahi tacaala arrinka kale bal xadiidka iyada inooguba sugan waxaa xadiidka inooguba sugan ruuxii haddii la ciqaabo ciqaabta halkanna waa wixii xad ahaa waa wixii xad leh la ciqaabo adduunya laguba ciqaabo inay taasi kafaaro u noqonayso bal markaa walow imika shirki iyo dee umuuro kale ay wada socdeen iyada shirkiga taas waan ka soo reebaynaayo waa waxyaalihii dee ruux muslimi kuba kacaye macaasidan kale ahaa ama shirkiga hadduu ruux shirki kuba dhaco oo ridoobo oo ay jirto xukum islaam oo la fulinaya oo ridanimadii loo dilo iyada taasi dahaaro iyo kafaaro uma noqonayso ruuxii waa ruux murtad oo dhintay bal xabaal muslimiin laguma aasayo taa iyada waale laakiin umuurahan kale haddii bal xaddii lagu oogo xataa isagoo dee say jamaahiir alculamaa qabaan towbad imika ma eegayno ee ilaahay subxaana watacaala laba ciqaabood isuguma geynaye dembigaa looma qabanayo xaddaa lagu oogay ayaa kafaaro uba noqonaysa bal taasoo iyada kafaaro u noqonaysa xataa imika halkan toobad shardigama dhigayno ee shirkiga iyada ilaah in allah laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna daliko iyada taas in xagga marka la eego haddii looba ciqaabo in ay kafaaro u noqonayso waa wixii aan shirki ahayn umuurahan kale ahaa haddii bal matalan markaa ciqaabtii ay kuba dhacdo oo dee loo xadana de waa kaasoo xadiidka sida inooguba sugan in laguma maalan kafaaray noqonaysaa laakiin arrin baa jirta xadiid baa jira kolley xadiid abu hurayra kani waa xadiid cubaadat bnu saamit xaakim iyobaa wariyey sanadkiisuna waa sanad saxiixa calaa shardi shaykhayn lafdigiisna wuxuu ahaaba laa adri alxuduuda kafaaratun liahli amla rasuulku inuu yidhi xuduudda ma ogi inay kafaare ehelkeeda u tahiyo in kale macnaa waxa weeye ruux dee macsiyo ku dhacay sidaa zinadii oo kale waa la rajmiyaa ama xaddii kaleaba laguma oge dee uu isagu mutay un zinanimada ku mutay kii tuugii habaaba gacantii la gooye inay taasi dembigiisii uu galay kafaaro ay uga noqonayso lagaga dhaafayo iyo in kale ma ogi ayaa rasuulka ilaahay yidhi bal markaa xadiidkuna markaan eegno dee sanadkiisu waa sanad saxiixa ama calaa shardi shaykhayn oo waaba xadiidka saxiixaan leenahay halkana waxay noogu sugan kafaaro ayuu uba noqonayaa haddaan darajo ahaan eegno xadiidkeennana kaba xoog badan oo xadiidka xaakim iyo baoriyo kan waa kaa saxiixayna nooguba sugan marka bacd alculamaa baa jamcintooda ay labada xadiid isu geynayeen baa waxay kuba jamciyeen in xadiidkaas abu hureyre horeeyey kana dambeeyey markaa dee taa hore rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxyi uguma iman xuduuddii waaba la jideeyey waxyi baan uguba iman marka laakiin markii dambe dee waxyi uguba yimi inay arin uu ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisun ku ogaan kara maahe ayuu kaa horena saasayd kan dambena markaasuu sheegay oo inay kafaaro noqonayso bal matalan kan baa kaa kaba dambeeyey taasna waxay idintaan u ogaan in bal waxa weeyaan taas ay tahay arrin kale markaa kolkol halkaa ishkaal kale ka yimaada labadaa xadiid oo ishkaalka kale waxa weeye xadiidka abu hureyra warinayey abu hureyrana sanadii toddobaad ee hijirada bilowgeedii buu rasuulkii ilaahayba la kulmay islaamkiisuna markaasu ah rasuulkuoo khaybar joogaa isaga iyo reer baro badan sideetameeyo qoysaayo reer dowsaaba ay madiino soo gaadheen isagoo dee dumarkii malaa way dhaafeene isaga iyo raguu ku jiraa rasuulka ilaahi bay haddana khaybar kuba gaadheen iyadoo dagaal ku dhammaaday ayay khaybar uguba tegeenba taas weeye xadiidkanna isagaa warinayay kanna waaba kanoo axada nuqaba leylat alcaqabo barhkood culimmada ay kuba dhigeen oy kuba fasireen habeenkii caqaba inay beecadeedii ahayd markaa taasoo dee kanaaba horreeya markaa noqonaysaa kaasna waa dambeeyey bal adigu taasna ishkaalkaasi waa ishkaal dee kolley bacdigood ay muujiyeen khaasatan haddii saa loo dhigana ishkaal jiraya weeyo xadiidkaa kale ka dambeeyaa la odhanayaa waxa weeyaanuun saxaabigan xadiidka waxaa laynooga waramay inuu nuqabadii leylat alcaqaba ahaa laakiin xadiidka macnihiisu ma aha habeenkaa leylat alcaqaba ayuu dadka tan kulan baayacooday waqtigaa xuduud lasoo dejiyeyba may jiranoo makaa la joogay wixii rasuulka ilaahay uu kula cahditamayay dadkii ansaareed ee toddobaatanka kaba badnaayee nuqabadana kaba mid ahayn saxaabigana waxay iiwaa iyo nusre iyo markaa uu diyaartooda yimaado inay dee u hiiriyaan ay u nusreeyaan ay wax kastaba kaba daafacaan iyo baltaas iyaguna dee ay yeelanayaan janno iyo kuba yeelanayaane umuurahani markaas mahayn marka maaha tan inuu cubaadat bnu saamid habeenkaa haba jooge baycadii caqabatan ahayd bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dumarka maalintii fatxu makiyaba kulan baayacooday waa intii intaa ka dambaysayoo marka halkaasna ishkaalkaasi ma jiro abu hureyra walow waqti dambeba uu ahaa xadiidkaisaasna mar dambe noqonayo bacnaa xadiidkana kaba dambeeyo intii xuduudiya wax kastaba lasoo dejiyey baycadii caqabana wixii lagu baayacooday may hayna iiwo iyo nusre iyobay taasi ahaydoo bal xaggaa ishkaalkaasna bal kolley taas bay jawaabtiisu noqonaysaa bal xadiidka waxyaalihii uu inoo kulansaday inahaasaa kaba mida iyadoo dee uu soo celcelin doono baabun min addiini diinta waxaa kaba mid ah alfiraaru carar min alfitani fitmooyinka lagaba cararo oo diintii waxaa kaba mida umuurihii dee diinta lagu ilaalinayuu diintiisa ruuxu kuba xafidayay inuu hadday fitani jirto fitantii iyo meesheedii dee inaan laga qaybgelin eh laga cararo oo ruuxu ka dheeraado meeshaa fitnada iyo taas fitantii adigu aanu kaba qaybgelina kaba fogaado si uga fogaan karayo o dhan iyo duruqdii uu kaga fogaan karayo o dhan uu laba yimaado bal xadiidku waaba kan wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bn maslmata can malikin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata can abiihi can abi saciidin اlkhudriyi anahu qaala bal sanadku waa sanad madaniya walow uu reer basraya cabdullaahi bnu maslama asalkiisii hore reer madiina ahaa muddo dheerna imaam maalik baabuu laba joogo isna waa reer madiina ee cabdullaahi bnu maslama waa inagu soo noqnoqon doonaaye waa imaam nisbadiisa aada ugu shuroobay alqacnabiyu qacnabi qacnabuna waa awowgiisuna waayo cabdullaahi bnu maslamata ibnu qacnab muslim markaynu eegno sheekhyadiisa waa ninka ugu weyn oo sheekhyadii muslim wax ka wariyey waa ninkii ugu weynaayo dee waqtiyadii uu usoo baxayba kolley xajkiibuu kula kulmay waana sanadii uu wafaadi doono ee waa labaatankii hijirada iyo taa ama kob iyo labaatan waqtiyadaas baa ninkii sheekhyada muslim horta isaga ugu weyn bukhaari uguma weyna waana siqaaru taabi atbaaci taabiciina horta bal markaas waxaa kaloo iyadana wax ka wariya san bukhaari uga wariye muslimna uga wariye abu daa-uud baa ka wariya waa dadka toos ugaba wariya imaamkan muslim iyo tirmidi iyo nasaa-i mar kale iyadoo muslim uu toosna ugaba wariyo on leena waa sheekhadiisa ninkii ugu weynaa waasidana waa kaga wariya waxaa kaloo waasidada kaga wariya tirmidi iyagu lamay kulmine tirmidi iyo nasaa-i macnaha waa shanta kitaab ibnu maaja riwaayo kuma laha kutubtiisa ee waa shantaa kitaab in bukhaari iyo abu daa-uud iyo muslimba way la kulmeen toos way ugaba wariyeen muslim baa haddana laakiin waasido iyadoo sheekh kale u dhexeeyo sida tirmidi iyo nasaa-i kagaba wariya waa nin aada u qiimo badnaa xagga cilmi ahaan iyo cibaad ahaanba waa dadkii cibaadada badan badan badan lahaa bal dahabi baa siyarkiisa markuu tarjamadiisa joogo isagoo umuuro taasa kaba soo waramay ayaa muxuu yidhaha xadulweliyi alrusuukhu fi lcilmi waalcamal milu lqacnabiyi wey ninka weligaa xadiisu haddaan doonno inaan tacriifino waa arusuukhu fi lcilmi walcamal waa ruuxa dee maqaam sare ka gaadhay cilmigii maqaam sarena ka gaadhay camalkii labadaas ayuu dee ku raasukhay ama ku adeebaxamay maqaam sare kama gaadho dee tuidha isagu soo qaataa in qacnabi buu soo qaataa bal kolley waa imaam aad dadka taraajimtooda bal ladiifo yaroo waxa weeye dadka had iyo goor isaga iyo amhaashi cibaadadoodu ay badnayd iyagoo camal badan lahaa haddana cibaadadan badanee iyaga ka qaalib noqotaybaa kolkol waxay u arkeen duruusta ay bixinayaan iyo cilmigaasoo kale malaa inay uga sii fiicnayd oo iyagoo cibaadadan marna faraa kaba qaadinoo rag isagu uu kuba jiraa waxay faraa ka qaadeenba cilmi dhigiddii iyo nashrintii oo kale isagoo intay taasi kuba dhacdu markii dambe dib uu bilaabo waa la weydiiyey maxaa dhacay oo wuxuu yidhi habeenbu dee waa manaam dee ru-yaduna kolley waa jusu min ajzai nubuwa kitaabkaabay kuba sugan tahay amastan markaasaa wuxuu madaam kuba arkay iyadoo intay qiyaamadii dhacday la leeyahay culimmadu ha kaceenoo jannadii haba galeen waan kacay buu ihi markaasaa la yidhi buuhi ijlis war adigu fadhiiso markaasaa yidhi buuhi yaa rabbi alastu kuntu adlubu miyaanan ahay nin cilmiga dalbo tahi bala nasharuu cilmahum wa akhfaytahu iyagu cilmigoodii bay faafiyeen adigu se waad qariso intaa dabadeed buu deeto bilaabay cilmigaagii adigu waad qarisay dee waa cibaadadooda kuma shuqloomay bal taas waa nin markaa dee taasi maxay keentay inuu bal tawaaduciisii iyo arintiisii oo kale waqti kasoo daalib u yimaado kolley ma celinayna abuxaatim araasiyabaa dadkii wax ka wariyeyba ahaayee way u yimaadeen maalin waxay doonayeen kitaabka muwada oo sanado badan buu imaam maalik la joogay waa dadka ugu idqaan badan xagga dabdinta muwada iyo ruwaada ama ragga ugu waaweynee ugu mudan buu jaanibkaasnaba ahaa ayay u yimaadeen yidha waxaan kaa doonaynaa bal inaad kitaabka muwada dee aan kaa dhegaysano ama aan kugu dul aqrino markaasuu yihi waayo subaxda yimaada oo waqtiba u qabtayo ta yidhahd markaa xajaaj ibnu minhaal baa darsigiisu jiraayoon tagnaa markaasuu yihi marka haddaba isaga ka timaadaan markaasay haddana yidhahd markaa muslim ibnu ibraahim baa majliskiisu bilaamaan haddana tegayna tuyihi marka ka timaadaan bal isagii waxba kuma diiday ta yidhah haddana abu xudayfata nahdi ayaad markaa bal waa si dalabkooduna uu ahaa iyo dadaalkood iyo waqtigooda si ilaalinayeen subaxdii waxay yidhaheen xajaaj ibnuminhal wuxuu yihi marka ka faaruqdaan wuxuu yidhaaheen waa waqtigii waxaanu markaa tegaynaa muslim ibnu ibraahim alfarahidi haddana wuxuu marka timaada abu xudayfata nahdi bacdalcasarka alaya buudo deetayna markaasna caarim majliskiisii baa jiro caarim aba nucmaan baanu uga tagnaa tuyna haddana bacdalmaqrib adigu bacdalmaqribkii baa deeto isagoo dee taasa ayuu markii dambe dersigii ayuu u bilaabay intii kale o dhan iyaga waqtigooda baxay waa sida dee bal isaguna tawaaduciisi iyo insaafkiisiyo kol hadday waqtiyadii usoo bandhigeen uu diiday idima haleelaya muu odhan iyaguna dee waqtigoodii oo dhan baaba buuxo oo cilmi dalabkii iyo welibana ma ahayn dee kaa inoo diyaarsane arrinku waxay waa la yeedhinayaa way qoranayaan waxay ku qoranayaan waa khadkii caadiga ahaa iyo qalinduurkii iyo taasay ku qoranayaan wixii ay qorteen oo dhan day habeenkii haddana dib loo dabdinayaa oo loona xafidaya way xafidayaan waana dad qurabo meelo badan kaba yimi oo kale bal adigu horta cabdullahi ibn maslama alqacnabi waa nin saasa weeye in ama maalik waan garanaynaa cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn cabdiraxmaan labadan isdhare waa laba ninoo ansaarah oo labadooduba khasraj ah kollay kitaabkana riwaayo kale kuba yeelan doona ninka hore imaam maali kama warinaya cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi kolley saxaabo waa soo yargaadheen laakiin lamuu kulmino waa isna atbaacu taabiciintua walow imaam maalik iyo dee ka yar horeeyo xagga idraak dadka qaarkood aabihii cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu alxaarisna isagu waa taabici dhexe weeyaan oo isaguna labadoodna waa hiqaadii ruwaadda abu saciid alkhudri baani xadiidka kaba warinayaan sacd ibnu maalik oo wuxuu ihi abu saciidna aabihiina waa saxaabi dagaalkii uxud lagu dilo oo isagii aabihiiba saxaabadii ba yidhaah radia allaahu canhuma gees kalena waa dadkii mukiriinta ahaa ee axaadiidoodu kunka ay dhaaftay waana toddoba saxaabiyunbaaba jira oo xadiidkoodu kun uu kaba badan yahayoo dee saxaabigani kaba mid yahay iyo abuu hureyre iyo ibnu cumar iyo aynu hore u soo marray annahu qaala wuxuu ihi abu saciid qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yuushiku waxa dhow an yakuuna inuu noqdo khayra maalilmuslimi ruuxa muslimkaa maalkiisa waxa u khayr badani hanamun adhi yatbacu bihaa ama yatabicu bihaa uu la raacraacayo oo shacafaljibaali buuraha korkooda jamcu shacafat iyo wa mawaaqica alqatri meelaha roobka uu kaba doo meelahaasuu dee dadka xoolaha dhaqdaabo kolba halkii roob ka daaya halkuu daaq uga helayo ayuu xoolihiisa u rararaa muxuu taas uba yeelayaa yafiru waa cararayaayo bidiinihi bisababi diinihi waa diintiisan iyo si uu u dhowrto taas sababteed ayaaba-in min alfitani fitantu kalaba cararaya macnaa waxaa dhow buu leeyahay rasuulkii ilaahay dee waqtigiisi maha waa dabadiiba way dhacdaybe inay fitani dhacdo indee dadkii muslimiintaaba dhexdoodii ay islaayaan ruuxii bal matalan markaa si unugaba qeyb qaatay adin hadday tahay iyo afna kollay dhibtii kama badbaadayo koluu ruux macsuuma dila iyo koluu ruux maal macsuuma uu meeshii itilaafiyo iyo koluu dhib kala geystay iyo koluu hadalkiisii dee wixii ku kiciyo oo bal fitantii uu qeyb kagaba qaato haddaba bal markaa waxaa dhici doonta waqtiga caynkaasee fitnadu dhacday mar kale dee in dadkii la dhex joogo oo lagu bal matalan taasi waa waxay shareecadu inafarayso bal dee baadiyaya in la degayo meel qafro oo kale dee waxa weeyaan taasoo kale wax dee layskuma dhiirinayana maaha bal waa wax dee nusuusta qaarkood ay kuba timi oo man badaa jafa oo kale ruux jaafi oo qallafsan oo engegan buu noqonayaa laakiin waa haddii markay fitantaas iyo diin ilaalin daraaddeed ay ruuxiiba ay noqoto diintiisa si uguma badbaado inuu dadkii ka dhex baxuu meelaha cidlooyinkaa tago markaa taasba weeye waana waqtiga ee cusilada iyo jaanibkan iyo fidno iyadoo lagaba cararaya ay wax madluuba ama umuurihii diintaba ay kaba mid noqon ruuxana diintiisa badbaadadeed haddaba wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay waxaa dhow waxaa dhici doonta inay ruuxa muslimkaa maalkiisaba waxa uguba khayrka badan taas uu noqdo taasaa iman lafdiga imika uu dhigtay min addiin alfiraaru min alfitan waxaan soo arkaynay usluubyadiisii hore min aliimaan buu kaba cabirayay ama ha ha dambaysiiye ama ha horreysiiye halkan min addiin buu kaba cabiray walow dee iimaankiiba lafdiga diin uu dee iimaankii uba yahay laakiin taa wuxuu u yeelay lafdiga xadiidka isagoo dhowraya yafiru bidiinihi lafdigaasaa diintiisa meeshiiba timi arrin kalena way jirtaa imaam nawowi oo kale wuxuu leeyahay xadiidkan in dee firaarka naftiisu inuu diintii yahay oo ama iimaankii uu kaga mid yahay xadiidkan loo daliishado ayuu leeyahay nadar baa kuba suganoo macnaa arrinka loolaba imanaya waa diintaadu ha kuu badbaadee isagaa diintiya maaha in ari meelaha laguba dhaqdo diinta nafteedii maaha iimaanka naftiisii maahe waa ruuxii dee bal matalan markay dhibi jirto iimaankiisi si ugu badbaado ama diintiisa ay uguba badbaado oo bal markaa markay arrinta noqotay buu leeyahy inay siyaano diineed iyo diin ilaalinteed arrinta kuma sugan tahay ayuu laftii diineed kaba cabiraye ujeeddadu imanka si axaadiistii hore inoolama mid ma aha ee camalka naftiisa uu kaba mid ahaa iimaankii ee imanka kani waa si diintii ay ruuxii uguba badbaado iyo diintiisa uba ilaashado waa umuur dee bal matalan taas kuba imanayso waa imaam nawowi iyo dee nadarkiisii tarjamada uu muujiyey waxaana jirta kolley xadiid dib markaa meel kale inooguba iman doono iyadoo rasuulka la weydiiyey ayu naasi khayr muminu mujaahidun fii sabiili illahi binafsihi wamaali humaman muminun fii shicbin min ashicaab yataqi llaha wayadacu annaasa min shari kaasna lafdiga fitan kumay sugnaynba ee kolley kaas kanaa inoo sii qaydayo markaa ruuxa mu'minkee meel meelaha kaba mida ama buurha jooga ama banaanee meel cidla intuu iskaba joogay ilaahay ku caabudayo dadkiina sharkiisii ay ka badbaadayaan uu mumin ama dadka ugu muminiinta uguba khayrka badan uu noqonayo waa marka xadiidkeennan aan hayna arrintiisu ay timaado fitan iyo waxyaalahaas yimaadaane marka kale muminkaa dadka ku dhex jira ee dhibkoodiina kuba sabraya ee jumcadoodii iyo jamaacadoodiiba joogaya khayrkii kalaba qaybgelaya ayaa kaa ka mudan kana fadli badane waa hadday dee fitan iyo waxyaalahaas yimaadaan bal yafiru bidiini min alfitan kolleyna kitaabuulfitan iyobuu kusoo celin doonaa halkaas baanu xaafid ibnu xajar xadiidka kuba sharxay baabu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yidhi ama waa ana aclamukum billaah anigaa ilaahay idinku aqoon badan wa ana almacrifata waa kale waxa weeyaan baabkiiye waa ana almacrifata waxaa kale u baabaysan yahay ana almacrifata macrifadu iyo garashadu waa noocan ictiqaadkii ficluqalbi qalbiga ficilkiisa inay tahay waa umuura aynu horeba taa usoo maray waa liqowli illahi tacaala walaakin yu-aakhidukum ilaahay wuxuu idin qabanayaa oo hadhow haddaad ilaalin weydaan oo xafidi weydaan oo jebisaan dee ama ismi idinka imanayaa kafaara aydin laasimaysaa bimaa kasabat wixii ay shaqay kasbatay qulubukum qulubtiinu waxay kasbatay bal markaa imika horta tarjamadan ana aclamukum billaahi xadiidkay inoogu soo socotaa waxaan jaanibkaa kaba faa'iidaysanayna waan arki doonaa bal maalan taasoo xaggan ah tafaawudkii iyo tafaadulkii dee iimaanka iyo siyaadadiisi iyo nuqsaantiisii jaanibkaasoo bal macnahaas waan arki doonaa gees kale macrifadu wuxuu leeyahy waa ficlulqalbi horeynu usoo maray kitaabuliimaan bilowgiisii camalkan ama ficilkii uu yihi iimaanku waa qowl iyo ficil ficilkii waa wax ka sham ka waasacsan buu ahaa ficilkii jawaarixda oo ficilkii qalbiga iyo ficilkii jawaarixduba lafdiga ama camal ay salafku inta badan kaba cabiri jireen sheekuna ficilu kaba cabiray ayaa inoo shamlinayayoo ictiqaadkani waa ficil qalbi waa qalbiga ficilkiisii taas iyadu waa mid ama waa camalkii qalbiga bal qowlka lagu dhawaaqayo shahaadadu waa camal lisaan oo halkaa isaga naftiisa camalkii wuu soo gelaya marka muxuu sheekhu u daliishaday imanka macrifadu ama ictiqaadku inuu qalbiga ficilkiisii yahay ama camalkiisii yahay aayaddan qur-aanka ayaddani iimaan kumay soo aroorin ee aymaan waa aliimaan mahe alayimaan dhaaraha ayay kuba timi laakiin markaasoo maxaa ilaahay yidhi walaakin yu-aakhidukum bimaa kasabad quluubkum aag ruuxu qasadkii uu u qastay inuu dhaarto waa qasad uun ayuu ahaa ayaa kasbi lagaba cabiray waa ficil wuxuu kasbaday wuxuu shaqaystay taas baa lagaba cabiray bal maalan taas baa aayaddii oo waxay ahayd aayaddu ee waa xagga dhaarahay ahaydbe in laakiin jaanibkan iimaanka waxaa loo daliishanayaa e inay labadaba marka leega iimaankuna qowluun maahee waa ictiqaadkii iyo dee qowlkii iyo umuurihii ficilkii baa iswada raacayee waa camal qalbi saas dhaartana markan ay laqwyamiin aanay noqonayn laa yuaahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum taa aan wax kasoo qaadkaa lahayn wax laga soo qaadayo xinsigeedana uu kafaaro kaba imanaysaa waa wixii dee uu ruuxu goostay ee uu qastayoo waa kasab qalbi markaa qasadkiibaa kasab laga dhigay waa qulubtu wixii ay kasbatay waana camal marka dhaar walow ay ahayd xaggana tay kulaba mid tahay garashadan iyo ictiqaadkana dee waa kasabkii qalbiga ayuu noqonayaayo bal maalan bimaa kasabat quluubukum bima staqara fiiha weeye wixii kuba sugnaada qulubta kuba sugnaadataas marka qowl mujarada uuna uu ruuxu shahaado ku dhawaaqay waxba ma tarayo maaha dee waxa weeyaan oo qowlkii keliya maaha sida aanu bal maalan qowlkii laqwiga ahaaye dhaar aanu kuba talagelin wallaahi un carabkiisa ay soo martay aan wax looga soo qaadayn baan tanna wax loogama soo qaadayn kanna markaa waa kasbi qalbioo tan buu deeta usoo qaatay aayaddu waxay kuba tacalluqsaneen xaggii dhaaraha waana almacrifata ficlu lqalbi oo waxaa u daliila macrifadu inay qalbiga ficilkiisa tahay ictiqaadkani inuu ficil yahay qalbi oo isaguna camal qalbi yahay wixii ictiqaad ahaa ilaahay qowlkiisa weli walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum xadaثna mxamed bn salaami qaala ahbarana cabdathu can hishaami can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat koley sanadada waana rijaashii صaxiixa dee waan u baahanayna laakiin waqti baan ina siinahayn inaan ku wada joogjoogsanee bal moxamed ibnu salaamkan culimmada qaarkood laamtiisa way shadaan oo sallaam bay kaba dhigaan waxaana iska jirta magacyada carbeed ee saa kuba yimaada magaca badan waa in laamta la shado sallaam la yidhaaho inta aan shadka lahayna waa in kooban oo la tiriyo sida saxaabiga cabdilaahi bnu salaam iyo inuu adeeriya bal waa in kooban oo la tiriyo ninkan aabihii way isku khilaafeenoo barhkood waxay in badan yidhaaheenba waa shadado bal imaamkii mundiri jus dhan buu kaba qoray uunu isagoo le laamkiisa waa la shadayaa laakiin halkan waxay culimmadu raajax yeelaan bal isaga laga soo naqliyaa laamtiisu inay fududoo salaam ma ahe waa salaam haddii xataa kutubta qaarshado kay raajax yeelaan waa moxamed ibnu salaam taasoo waa nan dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waana ninkaa dee sheekha bukhaariye laakiin kitaabkiisa bukhaari unbuu inooguba suganya ragga kale riwaayo agtooda kuma laha ama raggan kale usuusha cabdahana cabdat bnu sulaymaan ilkiraabi baa laydhaha waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey oo hiqaa ama hishaam ibnu curwata bnu zubayr oo aabihii curwat bnu zubayr ka warinaya kitaabka dee iyaguba dhammaantooda way ku badnaan doonaan laakiin aad bay uguba sii badan yihiin can caaishata caaisha curwa markaa waa dee walaasheed caaisha asma ayaa dhashay ina zubayr ibnu cawaamna weeye qaalat waxay tihi caaisha kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa amarahum waa dadka saxaabada markuu amro macnaha bicamali min alacmaal iska dhe oo camal acmaasha ka mida marka uu amro amarahum wuxuu amri jiray min alacmaali acmaasha xaggeed bima yudiquuna waxay karayeen inay markasta la yimaadaan macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dee ka baqanaya camalkan inay wedi weri kari waayaan inay mashaqa markaa iyo dhibna camalkii uguba noqdo ayaa hadduu camal farayo waxay mar kastaba la iman karayaan oo fudud oo sahlanoo hadday weynaadaan haddii shaqo kale iyo ashqaale ay la soo daristo ay wadi karayaan kaasubuu amri jiray daa'imi karayaan oo macnaa camal badan oo waqtiyada qaarkood ay nashaadaysan yihiin xoogna ay leeyihin ay la iman karaan laakiin berri markay arinku isbedelo ay kaba caajisayaan mu amri jirin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal iyagana wuxuu odhan jiray ku amraya iskaba daaye iklafuu min alacmaali maa tudiiquuna weeye bimaa tudiiquuna waxaa camalka iskaga hawshaan iskaga kaliftaan waxaa karaysaan ee wixii aydaan karayn iska daaya taas weeye waayo inay ruuxu ma sii wadi karo marka dambena camalkii waa ka caajisayayo ajrigii baa ka go-ayo isagaana sababtaa isugu noqonaya idaa amarahum ay idaa amarahum bicamalin min alacmaal amarahum wuxuu amri jiray min alacmaali bima yudiiquuna ay bima yudiiquuna dawaama caleyhi weeye waxay karayaan inay daa'imaan oy waqti kastaba laba yimaadaan marka qaalo waxay yidhaaheen macnaa dadka qaarkood oo dee iyagii xamaasad diineed baa haysay raqbo badan oo jaanibkaasa haysay acmaashii rasuulka ilaahay amrayeyna waxay u arkeen in ka badan inay la iman karaan intaa in ka siyaadsan ay laba iman karaan jaanib kalena markii dee ay arkeen rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyhina camalkiisii ay leeyihin malaa camal inta ka badan baa lalaba iman karaana waxay istuseen in dee rasuulka ilaahay aanu iyaga la mid ahayn oo dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba la dhaafay oo iyagu ay u baahan yihiin camal aada u badan si ay darajaad sare u gaadhaan inay laba yimaadaan rasuulka ilaahayna aanu jaanibkaa uga baahnayn markaasa waxay yidhaaheen ina anagu lasnaa ma nihin rasuulka ilaahay kayatika adiga xaaladaadoo kale macnaa xaalka yagu la mid maaha xaalkaaga la mid maaha taas bay yidhaaheen oo waxa weeye yaa rasuulallahi waa kuwan in allaha ilaahay qad kafara laka waa kuu dhaafay maa taqadama min dembika wamaa taahara wixii horeeyey dembigaaga iyo wixii dambeeyaba waa kuu dhaafay marka hadalkooda ah adugu camal badan ood isku hawsho uma baahnidba anaguse dembigayagii baan wadanaa nalagama dhaafinba oo markaa dee waxaan u baahannahay inaan camalkii ziyaadino ziyaadino ziyaadino taas baan uba baahannahay taas bay yidhaaheen oo adiga saas kuulama mid madnihin oo taasaad nagaga duwan tahay markaasaa fa yaqdabu rasuulka ilaahi markay sidaa yidhaahaan waa cadhoonayay oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh hadalkaa markay yidhaahaan ayuu kaba cadhoonayay iyada taas waxaanu bal maalan u cadhoonayay waa dee iyagii waxay moodeenba darajaadka sare ee la helaya ama waxa weeyaan xusuulu darajaat inaanu dee waxa weeyaan keenayo ruuxu kolba maalan dee darajaadkaa sare ruuxu gaadhay bal maalan inuu keenayo dee camalkii in la yskaba yaraysto waayo jaanib kalea jirto rasuulka ilaahay tilmaamay oo keenayaba isdiyaad inuu tan sii beriyo dee inuu cabdi shakuura noqdo taas baaba keenaysa inuu camalka sii badiyo bal taasuu kaba cadhoonayo xataa yucrafu ilaa laba garto yucrafa alqadabu cadhada fii weji wejigiisa ay kaba muuqato cadhada wejigiisa ay kaba muuqato uma yaquulu wuxuu odhanayay ina atqaakumka idinku cabsi badan waa dee ilaahay subxaana wa tacaala waa calamakum idinku aqoon badanna bilaahi ilaahay ana aniga weeye macnaa aniga hadday taqwo noqotona idinku taqwo badan dee waayo taqwadu iyo khashyadu waxay ku xidhan tahay un kolba waa macrifada iyo aqoonta ruuxu leeyaoo kolba qadarka aqoontiisa uu ilaahay uba leeyahy ay gaadhsiisantahybaa waxa weyaan cabsidiisuna ay gaadhaysahayoo waxa weyaan waay oo markaa calaa qadri cilmi lmari yacdumu khawfuhu oo inta khashyadiisu waxay kolba aqoonta xag jaanibkaas markay korodho ama heerkay gaadhsiisantahybaa khashyadiisaas iyo khowfkiisaasna uu gaadhaya marka aniga idinku cabsi badan idinkuna aqoon badan ilaahay subxaana watacaala taas buu odhanayay bal iyadaa xadiidka dee tarjamadiisu wuxuu inooguba tarjamaysnayd waaba taas oo walaakin yuaakhidukum bimaa kasabat quluubukum iyo wataan sooba sharaxnay halkan kalena ana aclamukum tanna rasuulka ilaahay markan uu sheegay inuu ka ugu cabsi badan yahay ka ugu cilmi badan yahay ayaa taasi maxay tilmaamaysaa oo inoo sheegaysaa oo marka ay imika keenaysaa dee dadku imka tafaawudka xagga iimaan jiro iyo tafaadulkaa iimaan jiro cilmigan badan iyo waxa weeyaan taqwadan badan ee waxaa kaba dhalanaya tafaawudkii iyo tafaadulkii jaanibka lagu kala badnaayo umuurihii iimaanka iyaguna tafaadulkeedii ayaa meeshii kaba iman iimaanka siyaadadiisi iyo nuqsaantiisiibaa iyadna halkan kaba dhalanayso waaba xadiidka iyadna jawaanibta ama dhinacyada uu kitaabul iimaan bal uu bal maalan uu calaaqa laba leeya ama xadiidka shaahidkiisa uu kuba sugan yahay fawaaid dhowraana sheekhu raximah llahu tacaala sharaxan aan hayo waa xaafid ibnu xajar waa sharaxka ugu weyne kitaabku leeyahay uu xadiidka kaba soo qaaday midhaan haddaan ka soo qaata si casharkuna inooguba socdo fawaaidda xadiidkan aan kaba qaadanayno waxaaba kaba miduu idhaa acmaasha saalixaadkii ruuxii la imanayee dee ilaahay daraaddii ulaba imanayay waxay gaadhsiinaysaa maraatib saro ama darajaad saro loogu sii qaada ama khadi'aad lagaba dhaafo waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaggaa marka la eego in camalkan saalixay doonayaan inay badsadaan dee inay martabadaa doonayaan sare inay ku gaadhaan taa kumuu inkirin oo iyada taa kumuu qoonsan jaanibkaasi laakiin waajihadan kaloo ay u qaateenba kol haddii ruuxa dembigiisiiba la dhaafay inaanu u baahnayn camal sidaas inuu laba yimaado ay taasi keenaysa ataqsiir fi lcamal iyadoo dee ay keenaysaba jaanibkan kale shukriga iyo taa in laba sii siyaadiyo jaanibkaasuba kuba inkiray laakiin xaggan kale inay dee camalka saalixa badsadashidiisa la badsadaayo inay maqaam sare ruuxuu kuba gaadhayo taa kuma inkiro waa mid arinta kale iyadana xadiidka uu leeyahy fawaa-idiisa kuba sugan waa in in dee shareecadu wixii ay xadaysay hadday tahay casiimo iyo hadday ruqso tahayba in lagu joogsado waayo iyagu waxay dooneen rasuulka ilaahi waa ka dee uba sheegayay amar amrayay waxay kari karaan waana siday maslaxadoodu ku sugnayd waana xataa dad xamaaso badan iyo raqbo badan lahaa oo rasuulka ilaahay intuu meel u xadeeyey doonay meye wax ka siyaadsan uu rasuulkuna u kordhiyey markii dambe ay waaweynaadeen waxay ku calaacali jireen waa sida cabdullahi bnu cabrin oo kale inay ruqsadii aqbalaan rasuulka ilaahay wuxuu kula talinayay maalintai aqbalaan markay weynaadeene hawsha ay kuba badnaatee camalkii ay markii hore karayeen ay kariba waayeen bal markaa in lagu adkay lagu joogsado uun shaaricu wixii uu xadeeyey ee ama casiimo iyo ruqso ah in la ictiqaadiyo sabal maalan kolba u sahlan naftee u fudud ee ay daa'imi kartaa inay ta sharciga waafaqsan ay tahayno ay ka mudan tahay wixii nafta ku cuslaaya berri markaa dambe ama waqti kale markay duruuf kale la soo darasto fara ay kaba qaadaysay ama kuba cuslaanayay bal taasoo kale xagga cibaadadana waxaa mudan inuu yahay alqasdi tawaasud iyo dhexdhexaysi ee aanay bal maalan iyo in la laasimana haddana aan wixii la daynan fara lagaba qaadine wixii dee mubaalaqa ahaayee malaal keenayay in lagaba rooyay umuuro saasna insha allahu tacaala bal oo kala duwana waaba inoo iman doonaan oo axaadiida intaan dee qeybaha hore aan kuma jirno waxyaalaha inooba iman doonaan baabu man kariha an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu an yulqaa fi nnaari min aliimaan baabun man kariha baabun weeye waan iska tanweynsanaynaa haadaa baabun man kariha ruuxa naca an yacuuda inuu ku laabmo fi lkufri gaalnimo kamaa yakrahu siduu u nacayo an yulqaa in lagu tuuro fi naari saasoo kale siduu u nacayo gaalnimo inuu ku noqdo waxa weeyaan oo dee naartan ka weyn adduunyo uu kuba mudanayo ruuxa nacaya ama nacitaankiisaasi min aliimaani iimaanku kaasi kaba mid yahay xadiidaynu xalay un soo marru inoo keenaya saa daraaddeed waan laqbaynaynaa un waayo xalayta ayaynu soo maray casharada weliba meelihii ugu dambeeyeen wuxuu ihi musanifku laakiin maxaa jira xadiidka inoo soo noqdee dee sanadkii baan sanadkii ahayn oo dariiq kale ayuu imaka inoogu keenaya xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal halaathan saddex khaslo man kuna fiihi ruuxa lagaba helo wajada wuxuu helayaa xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa xalaytaan soo sharaxnay intan man kaana lahu waa ruuxa uu ahaaday ilaah iyo warasuuluhu rasuulkiisu axaba ileyhi mid xaggiisa looga jaca kuwa looga jacayl badan yahay mima siwahmaa wixii ka soo hadhay oo ruuxa ilaah iyo rasuulkiisa ka jecel wixii ka soo hadhay oo dhan waa khaslo waman axaba ruuxa jeclaada cabdan adoon waa addoon buu jeclaaday laa yuxibuhu xaal aan u jeclaanayn ilaa lilaahi ilaahay daraaddii un mooye iyadna xalaawadii iimaanku taa kuba gaadhaya waman yakrahu ruuxa nacaya waa halkan tarjamada intan dambe weeye uu tarjamada uu ka soo qaatee an yucuuda inuu ku laabmo filkufri gaalnimo macnaa bacda in anqadahu llahu intii ilaahay ka badbaadiyey dabadeed oo dee ruuxii waa taan nidhi dadkii muslimiinta ahaa ee rasuulka ilaahay xadiidkanna iyaga uu gaadhsiiyey markii hore inagana inoo soo gudbiyey intoodii badnaydba wixii waaweynaa gaalnimo u horeysay markaa waa inuu gaalnimadii ilaahay kasoo badbaadiyay inuu dib ugu noqdo inuu naco laakiin kuwii kalena waa ruuxu inuu gaaloobo uu gaalnimo ku dhaco islaamnimadan ilaahay siya uu kaba noqdo inuu dee u nacayo saa dabba inuu ku dhaco ama lagu tuuro uu nacayo markaa bacda an anqadahu llahu labaaban kaba dhigaynaa intii ilaahay kasoo badbaadiyey oo uu soo islaamnimadii waafajiyey waa mid bacda an anqadahu llahu intii ilaahay ka badbaadiyey dee bilcusma inuu kaba xafiday markii hore islaamnimaaba u wada horeyso mabuu soo marinoo ilaalin iyo xaafid uu kaba xafiday taas ayaa ilaahay kaga badbaadiyey naartii haddaba intaa dabadeed ruuxu hadduu naco gaalnimo inuu dib ugu dhaco ama uu kuba dhaco kamaa yakrahu si u nacaya an yulqaa fi naari naar in laguma tuuro bal taasna umuuraha caynkaasa ama saddexa khasre ruuxa ku sifooba ruuxaasi dee iimaankiisuna aada buu u weyn yahay macaankii iimaanka iyo ladadiisiiyo qalbigiisao u waasac noqdo uu macaansado daacaadkii oo bal maalan bal taasoo kale heerkaasuu gaadhaya xadiidkuna waa kii aynoo soo horeeyey ee tarjamo labaad buu soo celiyay dee dariiq kale baabu tafaaduli ahli liimaani fi lacmaali wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani tafaaduli ahliliimaan dadkii iimaanka u helkaa kala sarraynta ay ku kala sarreeyaan fi acmaali acmaashii acmaashii dee inay camalkuna iimaankiibuu kaga mid yahay camalkuna camalkii qalbigaha bal kii lisaanigaha qowlkuna waa camal qalbi uun isaguna iyo dee tii jawaarixduba iimaankii waa taa kaba mid ahayd haddaba jaanibkaa dadku inay ku kala mudan yihiin oo ay ku kala fadilan yihiin taasna ay keenaysa siyaadada iimaanka iyo nuqsaantiisa bal taas buu baabkeedii yahay xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can camri bni yaxya almaasiniyi can abihi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal sanadkuna waa sanad reer madiine ah ismaaciil ibnu abi uweys baa ninkan hore la yidhaah uu inagu soo noqnoqon doonaa caawa ma tarjamaynayo caawa waxaan ka sheegayaa uun maalik walaashii baa dhasho maalik abti buu ahaa dee waana u sheekh abtigiina waa ibnu ukhti maalik ismaaciil ibni cabdilaahi waa haweyn ibn abi uweys weeyaan waa laba cabdilaahi amala israacaba waana isla reero xagga marka la eego reerka waaba isla reer imaam maalikna camr ibnu yaxye iyo aabihiina kolley intaa ama de haddaanay meel kale inooguba imadno kitaabluuduuba waan ugu tegi doonaa haddii aan la yidhaaho abu saciidna waa saxaabiga aan soo hayna nidhi aabihina waa saxaabiya qaala wuxuu yihi marka can nabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaal yadkhulu way gelayaanoo ahluljannati ahlujanno aljanata jannaday geli way geli doonaan wa ahlunaari ahlunaarkuna annaara naartay geli doonaan oo dee waa markaa qiyaamo la gaadhay labadii daarood lagu kala sugnaado ahlujannuhu jannadiibay geli ahlunaarkuna naartiibay gelayeen laakiin dadkaa naarta galay ee waxay isugu jirayaan dadkii iyagu ehelkooda iyo asxaabta naarta ee dhabta ahaa waa gaaladii iyo kuwo iyagu dee waxa weeyaan iimaanbahaba lahaadeene macaasi iyo xumaan aanay kaba toobadkeenin oo ilaahayna aanu kaba dhaafin la dhaadhacay oo dee naarta loo gelinayo tadhiir iyo in bal waxa weeye muddo ay kuba joognaa ay ku jiraan ay ku xidhnaadaan oo lagu dahiro ugu dambeynna lagaba soo saarayo waana kuwa qaybtan dambe aan kuba arki doono walow dee shafaaco iyo meelo dambe riqaaq axaadiidaasi ay u badan tahay kitaabka ee halkan waa jaanibkii tafaadulka acmaasha ayuunbuu sheekhu u keenay uma yaquulu llahu tacaala ilaahay baa odhanaya markay kuwaasi muddo ku jiraan dee waanay kala horeynayaan oo kolba qayb baa kaba baxayse akhrijuu waxaa ka soo saartaan malaa'igtiibuu ku odhanayaa man kaana fii qalbihi qalbigiisa ciddii uu kuba sugnaaday mithqaalu xabatin xabad wax leeg min khardalin khardala macnaa waa asqar shay uun shay dee aan suuraysanno waxa ugu yar unba weeyaanoo xabad wax leegoo khardal geedkaa khardal ama sagaarxuurka oo kale bal markaas kaas waxbacna ujeedadu wax yar oo kooban oo iimaani ruuxu qalbigiisa kuba sugan yahay naar kaba soo saaro min iimaanin iimaana fa yukhrajuuna minhaa waa laga soo saarayaa qaybtaas qad iswadda xaal ou madoobaada iswadow iswaddo iyagoo madoobaaday oo gubtay oo dee markaa ay naar galaan way gubanayaan dee waa la arkaa mawaadicdii sujuudu dee waa kuwaas intaasi inay uba badbaado gees kalena sida axaadiida saxiixa muslim iyo inooguma timi kuwa iyagu naarta u galay si loogu dahiro muddana kuba jiraya inkastaba camalkoodu ha yaraadeen laakiin muwaxidnimo kuba dhintay naarta marka ay galaanee horey ay ku gubtaan dabadeed dareen dambe ma yeelanayaanoo iyagu way dhimanayaan kuwaas laakiin marka dambea lasoo nooleynaya kuwan dee laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa dadkii asxaabta naarta ahaa ee iyagu weligood kuba jirayay kuwani iyagu asxaabu naar dee alkhaalidiina fiiha ma aha ee waa muddo iyo si muaqata kuwa u galayo kumeelgaada weeyaan oo saxiixa muslim bay kuba sugantahay inay kuwaasi dhimanayaan ujeedadu markaa hore ha gubteen dareenkii naareed iyo cadaabkii iyo gubashadaa jirhkoodu wada gubtay way yeelanayaan laakiin intaa wixii ka dambaysa ayaa kuwa dee kolba jidh loo bedelayo ay marka jidhkoodii hore dhammaado kuwa aan nolol iyo geeritoona ahayn ayaanay noqonayn way ka dunaanayaan bal markaasaa iyagii oo madaawooaaday oo gubtay ayaa lasoo saaraya fa yulqowna waxaa lagu tuurayaa fii nahri alxayaa aw alxayaati waa shaki imaka halkan imaam maalikina weeye shakigaasi waayo koley muslima xadiidka la wadaagsa isaga ruuxa shakiga halkan kumuu sugnayn dee wuu jiraye laakiin mubham buu ahaaye laakiin riwaayada bukhaari baa inoo fasirayse fii nahri alxayaa alxayaana asalka hore waa alxayaa almadar weeye roobku dee waana sabab nololeed oo roobku markaa uu doo waa kaa dhulkii dee waxa weeyaan markii hore dhintee wax alle wax ku yaalaa jirin soo noolaanaya bal wax kastaba ay kuba soo noolaanayaan marka alxayaat iyo alxaya xayihuna ama madarkuna dee waa sababtii nolosha unbe shaki weeye webi ah webigaa nolosha ayaa lagu tuurayaa shaka maalikun maalik baa halkan shakiyey ma fii nahri alxaya mise fii nahri alxayaat dadkii la wadaagsanayee barhkood baan arkaynaa shakiyin iyaga riwaayadooda xadiidka la wariyo way noo dambaysaaye fayanbutuuna way biqlayaan way soo baxayaan kamaa tambutu say u soo baxdo alxibatu alxabatu imaka halkan maahay alxibatu xadu way kasirsan tahay marka alxaba oo kale waaxidulxubuub saqamadidii heediyo xubuubtoodan taa xaada way fadxiyaan ama alxibatu waa busuur waxyaalahan aan quudka ahayne dee daaqan ee baxay iyaguba dee kolley inin yar bay leeyihiinoo waxay kaba biqlayaane waa taas haddaba ujeedadu waa waxyaalahan imaka dee markaa roobdoo daad meel maro waxaan ugu horeeye soo baxayee waxyaalaha aan quudka ahayna ayay xibadu tahay waa markaa meeshii roob helay daad maray dee waa kaa muddo dabadeedba iyadoonay sii dheeraan waxa ka soo baxa waxyaalahan dee daaqaba ah ama taasaa kaba soo baxda say u soo baxda fii jaanibi sayri daadka dhinaciis waa meesha ama daad xortii daadku gaadhay iyo halkaa dhinaciisaee daadku maray waxyaalahaas say ugaba soo baxaan alaqtara miyaadad arag khiaabkuna de waxa weyaan waa cid kastao likulli man yataataa minhu khiaab oo waxyaalahan u fahma leh annahaa xibadaasi takhruju inay soo baxayso safraaa xaalayta iyadoo cawlanoo qultawiyata dee marka dambe ay roonaatay cadcadu ku dhacdaaba midabkiis bedelayaayoo ay kala baxaysaa marka hore wax yaroo dhowban iyadoo ah oo isku laaban oo cawlan bay soo baxaysaaye dee marka cadcad iyo waxaa la hesheeye muddo ay joogtaabay intii hore ka roonaanaysaa haddaba macnuhu waa maxay dadkii oo gubtay oo madoobaaday marka halkaa lagu daadiyo jidhkoodiiyo waxoodiibaa dee yar yar usoo biqlaya ilaa ay dee soodii kuba soo noqdaan markaas oo alam tara anaha takhruju safraa multawiyatan qaala wuhaybun wuhayb waa wuhayb ibnu khaalid kole wuhayb ibn lwardi waxaan filaya kitaabka riwaayo kuma laha waa laba nino dee labadooduba iqaad dee ruwaada isla dabaqa ah waa wuhayb ibnu khaalide xadaanaa camrun oo alxayaati wa qaala khardali min khayr kale alxayaatiya waxaa loo jaraya waa xikaayo hadalkii hore ina intii kale waa ka tegaya ayaa laga xikaayoonaya oo macnuu waa maxay imaam maalik camr bnu yaxyu ka wariyay almaazini wahayb ibnu khaalidna xadiidka camr ibnu yaxyu ka wariyay markaa imaam maalik buu laba simaye isaga laftigiisu markaa muxuuha laftigii kuba wariyey halkan riwaayada markaa maalik aan kuba aragnay fayanbutuuna kamaa tanbutu lxibatu fi janib waxa weeyaan fayulqowna fii nahri lxaya aw ilxayaati isaga maxay ahayd cibaaradiisu fayulqowna fii nahri lxayaati iyadoo shaki jirin alxayaa jirin webigii nolosha waa webi dee ruuxaa lagu ridiba uu soo noolaanayo sabal matalan taas baa lagu tuurayaayo macnuu waa maxay wahayb ibnu khaalid riwaayadiisa camr ibnu yaxya uu kaba wariyay xadiidka imaam maalikna uu la siman yahay shaki kumay sugnayne fii nahri lxayaati baa laftigiisa u ahaa waa mid wa qaala waxaanuu yihi khardali min khayr halkana waa xikaayatii horaa laftigiisiina weeye intii kale waa iskaga mid oo riwaayada wahayb can camr bni yaxya maxay ahayd tii maalik waan soo aragnay man kaana fii qalbihi midqaalu xabatin min khardalin min iimaanin isaga maxaa laftigiisu ah man kaana fii qalbihi midqaalu xabatin min khardalin min khayrin halkaa min iimaanin bedelkeeda ayaa min khayrin riwaayada ahayd dee khayrkuna acmaashii iimaankii buu kaba mid yahay bal taasba wey oo macnaha labadanba laftigii hore ayay xikaayo kaba tahay bal xadiidka haddaba markaas gees weeyaanoo kan ama aan kuba fasirno camalkii iimaankii waaba asalgii tasdiiqa haddaan eegno rumayn iyo ictiqaad oo kale asalkiisii waa wax dhaafsan oo intaa ka siyaadsan baa lagu kala bataa acmaashii baa lagu kala saraynayaa marka kan isagoo xabatu khardal ay kuba sugantahay qalbigiisoo khayra ama dee isaga ay kuba sugantahay waa wax tasdiiqii dhaafsan rumayntii iyo ictiqaadkii dhaafsan oo camal oo yarba weeye dee cidna way kaba badnayd oo intaasaa lagu kala badnaa marka halkii uu lahaa dadkii ahlu iimaanku acmaasha tafaadulkoodii dee ha taas tafaadul aad iyo aada u badan weeyo ilaahay inuu koobi karo tirin karo oo kaa dee xabatu khardalka wax ka ugu yar ee khayra oo dhaafsan tasdiiqiisi iyo rumayntiisii lagaba helay intaa wax ka roonku waa laga helayaa ilaa dee ay noqoto waxaa ilaahay una ogyahay xisaabtiisa iyo qadarkiisa bal taasba weeyaan oo tafaadulku inooguba sugan yahay dhinac kalena bal maalan waxa weeyaan oo xadiidku dee waaba taasoo tarjamadii waan aragnay waxaa kaloo halkan ay culimmadu yidhaaheen wuxuu u soo arooriyey bukhaari xadiidkan uu kitaabuliimaan uguba soo arooriyey wuxuu radinayaa nimankii murjaa la odhanaya lahaaba camal kol hadduu iimaan laga helo ruuxii camal uu sameeyaa wax alla wuxuu yeelayaa maba jirto macaasida wax ma yeelayaan dadkan maxaa san u galay maxay naar ku galeen maxay il ay ku gubteen waa macaasidii ay la yimaadeen dembigii ay la yimaadeenoo arrintu markaa maaha in kol haddii ruuxii iimaan laga helay la yidhaaho laa yaduru maca aliimaani macsiya oo qowlkaa dee qolooyinka ahlalbaatil iyo murjaa qowlkoodoo tiiba ay markaa radin u tahayoo waxaa kuba sugan macaasidu dararka ay leedahay iyadoo iimaanba jiro taas wey arrin kalena radin way ugu sugantao dadka caynkaasee macaasidaa laba yimi macaasidoodii loo ciqaabay niman muctasile la odhanaya waxay leeyihiinba naar kama soo baxayaan iyagana waa kuwan kaba soo baxay oo taasna waa radin kale oo ah in macaasidu dhib ha keento naar ha lagu galee laakiin kol haddii iimaanka asalkiisii lahaya ama towxiidkii laysat muujibatan lilkhuluud wey in naar lagu daa'imo naar way ka soo baxayaan ugu dambeyn maray kaba soo baxaanba wixii iimaan ama muwaxidnima la dhaadhacay laakiin macsiyadii maxay noqonaysaa mid dhib keenta oo ruuxii aan laga dhaafin dee naar uu kuba galo uu ku gubto oo uu kuba madoobaado marka dambe tan ha kuba dambeeye bal waa umuuraha iyadna iimaanka kuba tacaluqsane xadiidka inoogu sugan xadaثna mxamed bn cubayd الlahi qala xadaثna ibrahim bn sacdi can صaalixi can ibni shihaabi can abi umamata bni saalin anahu samica aba saciidi اlkhudriya yaquulu bal weli tafaadulkiibaa inoo socda xadiidka ama baabka inooba socda tarajamta waxba kama qabanayno abu umaamahana aabihii waa saxaabi isaguna xayaatadii rasuulkuu dhashay laakiin de waa taabici weynuun waayo wax uu riwaaye iyo samaacu rasuulka ilaahay kuba leeyahay maba jirto abu saciid markii horena waa inooguba sugnaa xadiidkii hore iyo kii kaba horreeyey ama mee mid kasii horreeye waa kana waa inoogu sugan yaho wuxuu hi abu saciid yaquulu أنه سمع أبا سعيد الخdري يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilah wuxuu uhi bayna wqti أna anigu naaئm aan hurdo waa lafdigii bayna oo alifteedii ama fatxadii la ishbaaciye bayna bay noqotay culimada luqadna inta badan waxay yidhaha markay sidan oo kale u taalo id ama idaabaa ka dambayso waaba halkan iyadoo la yidhaa ama la odhan lahaa bayna ana naaئm id ra'aytu ama id ama idaa lakiin waatan xadiidka inooguba yimi idoonay laba socon ha laga badnaado luqa ahaane deetanna waa waxaa jaa-iska ah haddaba iyadoon hurdo baa rasuulkii ilaah yihi ra-aytu waxaan arkay annaasa dadkii baan arkay yucraduuna waa manaan buu ku arkay markaa yucraduuna dadkii oo dee xaal la bandhigayo oo calaya korkayga dadkii baa lay tusayey laysoo hormarinayay lay bandhigayay wa calayhim alxaal calayhim korkooda qumusun qamiisyo ayay gashanaayeen dadka oo macnaa rasuulka ilaahi baa la tusay dad lasoo hormariyey dadku qamiisyay xidhan yihiin laakiin qamiisyadu isku id maaho minhaa qumusta waxaa kama mida maa yabluqu wax gaadhaya athuniya naaska gaadhaya oo ilaa intaa naasaun waa inta saru kaba gashado waa ilaa intaa naasaun intii oo soo dhanba maradu ma gaadhsiisna waa xagga sare ilaa naaska uun kolley athuniyana waa jamcu thadin oo markuu mufradka yahay ee daalkuna wuu reeban yahay ya-duna shidda ma laha culimada qaar bay kaba soo naqliyeen inay dumarka uu khaasiya ragga sanduwe iyo waxyaalo kale laba yidhaaan la odhanayo laakiin waa kan xadiidka iyadana taasi shay jaa-isa inay tahay inooguma sugan wa minhaa waxaa ka mida maa duuna dalika intaa in ka hooseysa kuwa gaadhayay wa curida calaya waxa lay bandhigay cumar bnu lkhadaab wa calayhi walxaal calayhi korkiisa qamiisun qamiisuu yahay qamiiskaasoo yajuruhu uu jiidayo isagu qamiiskii ilaa lugihiisiibuu gaadhay bal dhulkiibuu gaadho uu jiidayay jirhkiisii oo dhan waa qariyay qaalo waxay yidhaheen famu awalta daalika yaa rasuulalahi maxaad ku cabirtay riyo kaleo cumar ku tacalluqsan oo kitaabulcilmi inooguba iman doontaana waa jira laakiin labadoodabana haddana kitaabu tacbiir buu ku soo aroorin doonaa sheekhuya maxaad ku awishay arrinkaa waa qamiiskan dheer iyo qamiisyadan kala gaagaaban qaale wuxuu hi addiina diinki eeg tafaadul ahli liimaan fi lacmaal buu ahaa imankana tafaadulkiibaa halkan inooguma sugan dadkii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh loo bandhigay dee dharkoodu isku in muu ahayn qamiiskan markuu diin laguma fasiray maxay noqotay dadkan la tusay waxay mutafaadiluuna fi lubsiha qamiiska way ku kala tagsanaayeen taasna maxay tilmaamaysay calaa annahum mutafaadiluuna fi liimaan waa arinka inay xaggii iimaankii iyo camalkiiyo dee in acmaashii iyo iimaankii waxbuu ka wada cabiraya ay ku kala tagsanaayeen oo dee xadiidkana ee halkii tafaadulkii waa taa inooguba sugan weyn xadiid aynu soo marnay buu imaka keenay laakiin xadiid kale uu ku dhex jiray imaka isagoo gaara weeye baabun alxayaau xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahay xishoodku iimaanku kaba mid yahay waa ti aan soo sharaxnay walxayaau shucbatu min aliimaan baa xadiidkii abu hureyre aan kuba soo marnay ee tuu soo celiyey waa si dee halkaa hore xadiidkeen unbuu qeyb ka mida ahaa isagu maqsuud muu ahayn tarjamadana ma lahayn taasi waa mid saxaabigii warinayay saxaabi aan ahayn iyo sanad kaleu inoo keenay xadiidkii oo bal maalan iyadoo gaar iyo walba munaasabo uu lahaana waa inoo keenay walow xadiidkaa horena inuu dee shucabta iimaan ka mid yahan kuba soo marray marka sharaxiisu waa inoo horeeyey wax saasa kuma sii joogsanayna wuxuu ihi musanifku xadaanaa cabdullaahi bnu yuusufa qaala akhbaranaa maalik bnu anasin maalik bnu anas waa taa aragna waa soo noqnoqda ibnu naasirudiin baa la yidhaha kitaabkiisan uu tarjamada bukhaari kuba leeyahay hadduu helo xadiid musnad oo imaam malik dee uu helo oo kale wax kale kama doortay waaba horreysiiyahay bal markaasi bukhaari buu sheegayay akhbaranaa malik bnu anasin can ibni shihaabin can salim bni cabdillaahi can abiihi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam mara calaa rajulin min alansaari bal saalimku waa saalim bni cabdillaahi bni cumar aabihii cabdillaahi bni cumar buu kaba warinayaa waana fuqahadii madiina toddobada ahayd nin kaba mida weeye haddaba wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay mara wuxuu maray calaa rajuli nin min alansaari ansaar kaba mida nin ansaar kaba mida ayuu soo maray walxaal huwa ninkaasi yacidu uu waaninayo akhaahu walaalki waa nin walaalkiia fi lxayaai xishoodki xishoodku kuba waanina macnaa uu ka waaninayo ninkan uu leeyahy waad xishood badan tahay xishoodkaagii badnaa waxyaalo xuquuqdaadii ka mida ayaad xishood daraadii ugaba tagtuu kuba dhaafiyey waanida halkani waa canaan uu canaananayo xishoodkii kuba canaanaya maaha isagoo le xishoodkii la kaalayo ku dhiirinaya taas maaha uu ku canaananaya walkida kitaabka alhadab lmufrad oo kale ayaa riwaayadiis maxayd wa huwa yucaatibu akhaahu kaanahu yaquulu adara bik qad adara bik wuxuu canaananayay walaalkiibu ku canaananayay xishoodka waaba isagoo lahaa xishoodka waxbuu u ku dilay uu ku dhibay xishoodkan iskaba daayo karatlxayaa iyo taas buu canaan bay ahaydba waanadna waa taasoo kale oo lafdigaa kalean kuba fasiraynaa waa isagoo le iska daa waxaan faraha kaba qaad waxbuu ku yeelay waa ku dhibayba xuquuqdaadii qaar buu ku dhaafiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi dachu daa faraha ka qaado ujeeddadu canaantan aad ninka ku canaananayso xishoodka ee doonaysa xishoodkii inuu kaba tago xishoodku waa iimaanku ka mid iyo waa khuluq fiican weeye etaa waxaa ku sugnaa waa khuluq fiicane fa ina alxayaa xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahay ee waa taa shucabtiisii inuu kaba mid aha waa ta aan soo marray inuu khuluq yahay ruuxa ku xambaaraya wixii balxumaa inuu kaba tago ciddii xaq lahaydna xaqoodii aanu ku gaboodfalin taasi waxay keenaysaa xaqii ilaahay inuu ilaaliyo wuxuu amray uguba dirmo wuxuu ka nahayay kaba dheeraado waaba tan bal maalan oo dee taasuu iimaankii ugaba mid yahay maaha wixii madmuumka ahee dee isaga dhaafinayay ka soo qaadeen waxa weeyaan shay xaq oo diineed iyo waxyaalahaasuu xishood ugaba tegay kaasi waa khuluq madmuum oo dee maaha xayihii imika loo jeeday bal waa taas marka alxayaa min aliimaan oo dee qaybihii iimaanka waana taa iyada aynu soo maray baabun fain taabuu waaqaamuu salaata waataw zakaata wallah subxaana watacaala calaa calam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu